كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه bannaanbaxaan oo ahaa mid aad u ballaaran islamarkaana lagu difaacayay cirdiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam ayaa waxaa lagu qabtay degmada jawle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug kaasoo ay kasoo qayb galeen boqolaal ruux oo isugu jira waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada dadka dhigaya dibadbaxyada ayaa ku dhawaaqaya ereyo ka dhan ah dowladda faransiiska ee cadaysatay aflagaadada rasuulkeena sharafta badan sala allahu calayhi wasallam iyagoona sheegay in nafta iyo maalkaba ay ku furan doonaan difaaca nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ugu horreyn qaar ka mida waxgaradka degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug oo ka hadlay fagaaraha ayaa farriin adag u diray madaxweynaha faransiiska ciidankii ku dili lahayna waxay joogaan diyaarada soo saaraynaa baytulmaqdisay ku soo dukanayaan maalgal ciidamada aad u jeedaan halkaa safar waa kuwii ilmihina lay lahaay ilaahu gaalada hokuf ka dhig jawle maanta haddaanu joogno nahay dad muslimaana waxaan aragnaa waxaan la yaabnay nacaybka gaalada si dadku u amadaysan yihiin laakiin aan gaaladiiba ku boodnaa nahayd horta meel ka dhowdaa ma sheegaydaan waa noo aragti waa noo maqal cududeenna iyo maalkeenna diyaaraan la nahay diyaaraan la nahay diyaaraan la nahay dalka maaragta iyo dibaddaba waxaan muslimiinta farayaa in lala ciloobo gaalada in meeshii lagu arko lagu dilo lacanadu ha ku dhacdo allaha jebiyo ameerika iyo faransiiska iyo wixii xulufadooda iyo wixii waddankayaga ee maaragtay ay xiriir la leeyihiinba dhulka allaha geliyo sidoo kale mid ka mid ah hal abuurada degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa fagaaraha ka jeediyey gabay uu ku difaacayay rasuulkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam isagoona farriin adag u diray dowladda faransiiska waa inay cabaad foolxun iyo carar ku joogaane waa inay ciqaabtay mareen ku cibro qatane waa inay caqiidada sharciga wadaaciseeyaan ujeeddada haddaan ku cabbiro caynka ku ekeeyo ninkii nebiga caayow melihid calaf adduunyade cunaha laga jara sidii ari la cideeyey caradii ilaah baad qabta cudur lagu keeye aakhirana cadaabkii dambaad calafsa doontaay bulshada ku dhaqan degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa fagaaraha ku gubay calanka dowladda faransiiska ee caadaysatay dhibaataynta rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam isku soo wada duub oo guud ahaanba muslimiinta ku nool caalamka ayaa si aada uga hadlay gefka uu faransiisku u geystay rasuulkeena sharafta badan sala allahu calayhi wasalam iyagoona ay gudaha waddanka faransiiska ay ka dhaceen weeraro loogu argudayay rasuulkeena sharafta badan sala allahu calayhi wasalam يشتاقنا في صحبه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله